markana kusoo dhawaada barnaamijka hambaliyada iyo heesaha nuur xasan nuur bukhaari iyo caashe ibraahim aadan ayaa inala socodsiinaya
waana wanaagsan dhegaystayaal mar kale waa barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhambaalka ugu horeeya toddobaadka nuur oo dhinacaaga ayaan filayaa inuu yaalla bal dhegaystayaasha soo dirsaday u akhri dhambaalka ugu horeeya caasho waxa uu naga soo gaaray saabriim isaaq sandheere iyo doctor maxamed cali nuur iyo dhammaan reer cali nuur waxaana ay hambali u dirayaan muniira maxamuud cali nuur iyo mustaf maxamed oo ay gabari ugu dhalatay deegaanka fort magrari ee dalka canada waxaana loo bixiyey calayna faatima mustaf waxaan leenahay adeer noqo tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin anigan aaminayaan u raacinaya dhambaalka dhinaceyga ugu horeeyana waxauu naga soo gaaray aabe cabdulaahi ammaan maxamuud geeda qorow iyo hooyo maryan maxamed saalaxe iyo ayeeyo xaawo cali iyo cabdulaahi geeda qorow cismaan geeda qorow xasan geeda qorow axmed maxamed saalaxe iyo cabdulqaadir maxamed saalaxe iyo cali maxamed saalaxe iyo ifraax cabdulaahi iyo sahre cabdulaahi iyo maxamed cabdulaahi iyo axmed nuur cabdulaahi cabdirashiid cabdulaahi cabdiraxmaan cabdulaahi iyo cabdishakuur cabdulaahi iyo bashiir cabdulaahi iyo mukhtaar cabdulaahi iyo ugu dambeyn iqra cabdulaahi dhammaan dadkana waxay kala joogaan adduunka daafihiisa oo dhan ayaa la yiri waxaanay tahaniyad aroos oo qaaliya u dirayaan doctor liibaan cabdulaahi maxamed geedi qorow iyo adna xasan daahir oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaana dhuusamareeb bisha julaay markay ahayd saddex iyo labaatan sanadka laba kun iyo labaatan waxay leeyihiin arooskiina allaha ka dhiga midkii barkooba ubad kheyr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanana way ugu duceeyeen annaguna waxaanu leenahay aamiin
waa tahay aamiin ayaan ana raaciya caasho dhambaalka gacanteeda ku jira waxaa diray dadka kale ah hooyo canab cali madoobe iyo awowe cali madoobe ayay xaliimo shire iyo shamse cali madoobe ayaan cali madoobe shariifo daahir maxamuud faadimo daahir maxamuud iyo sahro daahir maxamuud cabdilcasiis daahir maxamuud iyo cabdulqaadir daahir maxamuud maxamed daahir maxamuud cabdulaahi daahir maxamuud axmed daahir maxamuud iyo cali yuusuf maxamuud bashiir yuusuf maxamuud cabdulaahi yuusuf maxamuud iyo deeqi yuusuf maxamuud aamina xasan daahir iyo xafsa xasan daahir dadkan dhammaantood oo kala jooga dunida daafeheeda waxa ay tahaniyad aroos oo farxad leh ay u dirayaan doctor liibaan cabdulaahi maxamuud oo ku magac dheer geeda qorow dhammaan dadkan waxa ay hambalyo aroos hawada u marinayaan doctor liibaan cabdulaahi maxamuud geeda qorow iyo adna xasan daahir oo arooskooda uu ka dhacay soomaaliya gaar ahaan magaalada dhuusamareeb bishan juulaay saddex iyo labaatankeedii waxaan leenahay isku waaro ubad kheyr qabna kala hela aamiin waxaa dhambaalkan lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka marka xigaba yidhaahdeen waxaa halkan aan ka diraynaa farxad tahaniyad farxad dhalasho ah dadka dirayana waxay kala yihiin bay yidhaahdeen maxamed xasan kariim iyo xaaskiisa cabdulaahi kamiin mire iyo sharmaarke xasan kamiin iyo awowe axmed cabdi aadan xasan macalin bare iyo xaaskiisa warsame xasan kamiin iyo fartuun xasan kamiin iyo iyo rubo axmed xoosh iyo aamino kamiin mire iyo xuseen kamiin mire iyo macalin cabdi hire iyo xaaskiisa iyo ugu dambeyntii baa la yiri cabdiqadar holal iyo xaaskiisa dhammaan dadkani waxay kala joogaan dunida daafaheeda waxaanay dhalasho taani dhalasho farxad leh u dirayaan hooye hinda iyo aabo xasan kamiin oo wiil ugu dhashay degmada caabud waxaan leenaha bay yidhaahdeen wiilkaasi allah ka dhiga si kii soo barbaara oo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin aamiin ayaan ana raaciya caasha waxaad moodaa toddobaadkan inay nagu badan yihiin warqadaha dhalashooyinka ay dhegeystayaasha inoo soo dirayaan sidaasi daraaddeed maadaama wixii dhashaba ee hooya dhasha caasha waxaan toddobaadkan heesta ugu horeysa ku maamuuseynaa dhammaan hooyooyinka soomaaliyeed ee dhalay maaragtay dhallaanka ama ubadka cusub ee soomaaliyeed waxaanan usoo qabana heesta hooyadu waa geed harooyin horta caasha waxaan filayaa in wax kaloo kasii weyn ay mudnaan lahayd in lagu safeeyo soo maaha geedka harka weyn waa waxaan isleeyahay waa mid wax ka weyn oo lagu samayn lahaa geed har weyn ma jiro geed har weyn imise qof ah hoostiisa harsanaysa weli ma ku aragtay xaafadaha markay ku yaalaan geeda waaweyn oo harle markay yaalaan qofkii soo daalaba uu ku nasanayo marka hooyada hoosteed aada iyo aad waa waa meel aad loogu nasto oo weliba intay dhasho maahe iyo aadanaho dhan aan kusoo hirto hooyo haddaan soo kooban oro aada iyo aad hooyadu waa geed harweyn heestaasi waxaa ku luqeynaysa fanaanada da-da yar leyla laki dhegeysi wacan
hooyadu waa geed harweyn hooyadu waa lama huraan ilmahan hooyadoodu korin qayrkoodii bay ka harin hooyadu waa geed harweyn hooyadu waa lama huraan ilmahan hooyadoodu korin qayrkoodii bay ka harin kolkay hanfiya kuleel tahay biyaha bay nagu habaan kolkay dhaxantooyna haysana go'oodayna huwiyaan kolkay hanfiya kuleel tahay biyaha bay nagu habaan kolkay dhaxantooyna haysana go'oodayna huwiyaan hurdada ma taqaana hooyadu hooyo dharartii wow habeen habeenkuna wow dharaar dharartii wow habeen habeenkuna wow dharaar hurdada ma taqaana hooyadu hooyo habeenkii wow dharaar dharaartuna wow habeen habeenkii wow dharaar dharaartuna wow habeen ifkana naqo hoodale aaqirana jinnaadii uhoyo ifkana naqo hoodale aaqirana jinnaadii uhoyo ifkalana qohoodale aaqirana jinaadii u hoyo ifkalana qohoodale aaqirana jinaadii u hoyo hooyadu waa harcabiyaale ilaaciyo waa daruur hibaaqiyo waa udgoono naflayday farseed u tahay hooyadu waa harcabiyaale ilaaciyo waa daruur hibaaqiyo waa udgoono naflayday farseed u tahay afkaynu ku hadalna iyo hadaaqa aadaana baray adaan kugu iranayo hooyoy waxaad tahay hoos qabo afkaynu ku hadalna iyo hadaaqa aadaana baray adaan kugu iranayo waxaad tahay hoos qabo adaa hooyoy halyaydhale hooyo adaan agraanayni nabadko oradkaagan jagnaa adaan agraanayni nabadko oradkaagan jagnaa adaa hooyoy halyaydhale hooyo jinaadi uhoyo ifkana noqo hodale aakhirana jinaadi uhoyo ifkana noqo hodale aakhirana jinaadi uhoyo ifkana noqo hodale aakhirana jinaadi uhoyo
waa tahay aan intaasi ku dhaafno heestaasi hooyadu waa geed harweyn halka aad nagala socotaana waa v o a haatanna waxaa noo baaqaya dadka kale ah cabdulaahi cumar nuur ciiltire cabdirasaaq cabdulqaadir xaawo jaamac mustaqiim cali macalin maxamuud cali macalin xasan cali macalin iyo farxiye cali macalin xuseen cali macalin hindiyo dhaqane nasre ceynab iyo cadey isaaq aadan cabdulaahi isaaq aadan xaawo isaaq aadan dhammaan asxaabtan waxay tahay niyad ay u dirayaan boqorkii boqoradda baa la yiri waa xaawo cabdulqaadir buubaay iyo saygeeda macalin cali oo ay gabar ugu dhalatay deegaanka dhagaxley ee ka tirsan xeryaha dhadhaab ee dalka kenya gabadhaasina waxaa loo bixiyay qaali macalin cali ducadu waa xaggiina qaaliyey noqo tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda anfacda waxaana ilaahay kaaga baryaynaa mustaqbal aada iyo aada u wanaagsan maadaama aad ku dhalatay xerada dhagaxley anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum dhammaan v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka baa la yidhi dhammaan waxaa la yidhi xaaji dhuubow waa dhammaan reer xaaji dhuubow iyo dhammaan reer cabdulaahi cabdi iyo ubax mukhtaar sheekh iyo ruqiyo mukhtaar sheekh iyo faarax mukhtaar sheekh iyo cabdinuur maxamed cali iyo xaaskiisa xabiibo xuseen iyo caasho maxamed cali iyo iqra maxamed cali iyo xasan isaaq aadan iyo cabdulaahi isaaq aadan xaawo maxamed isaaq iyo salme maxamed cabdulaahi iyo cabdulaahi ibraahim nuur iyo sidoo kale cabdi muriidi ibraahim malaaq iyo raxmo xuseen guure iyo nasro ceynab iyo sulaymaan sheekh xasan injineerku ku magac dheer yahay iyo faadimo ibraahim barrow dhammaan dadkani waxay hambaliyo dhalasho farxad leh oon lasoo koobi karin u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa layidhi farta iyo faraatiga waa tahay waa dolar cabdi xaaji iyo cabdishukri mukhtaar oo ay gabar ugu dhalatay xerada qaxootiga dhadhaab gaar ahaan waxaa la yidhi waa dhagaxley bay ku dhalatay waxaana loo bixiyey xigmo cabdishukri mukhtaar ducada waa v o waa tahay xigmo waxaan leenahay soo weyno wa noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin aamiin ayaan ana u raaciyay caasha dhambaalkan aana hadda gacanta ku hayo waxaa lagu bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka wacalaykum asalaam ayaan idin leenahay saaxiibayaal waxaana diraya waxaana diraya cabdulqaadir cabdi salaan xaashi iyo saciid nuur gowsod mahad weyl warsame iyo axmed daacad dabajaran ayaan la galad dhagaweyne iyo farxaan faarax ayro iyo cabdulqaadir ducaale xirsi doctor xasan faarax jaamac iyo nasteex quulo xasan nasteex cawil cali cabdiqaadir axmed diiriye iyo fartuun xirsi cali iyo raxmo xirsi cali saciid gorod iyo waayeel maxamed magan dhammaan dadkaas waxay hambalyo u dirayaan cabdulaahi xirsi cali wadani iyo marwadiisa ayaan cabdisalaan xaashi oo dhowaan ku aqalgalay degmada caabudwaaq ee gobolka galguduud waxaanu leenahay isku waara oo noqda kuwii isku waara oo ubad kheer qaba kala hela heestii arooskana waa dhankeena bay yidhaahdeen caasha maxaan u haynaa toddobaadkan hees aada u qurux badan ayaan u haynaa heestal kudhageedu yahay waris adigoo wacan iyo anoo wanaagsan waa hees aada u qurux badan waxaa ku luqeynaya fanaanka xasan diiriye faarax
bisi waxaan kugu tilmaamaa cirko walala cayidhi iyo waqadkiyo daruurteen bisi waxaan kugu tilmaamaa cirko walala cayidhi iyo waqadkiyo daruurteen waa beri arooryaay wehelkii naftayde wadnaha igaaga yaalay waa berarooryaay wehelkii naftayde wadnaha igaaga yaalay jacayl baay wadaw waaban maaye adigoo wacaniyo anoo wanaagsan waqti ha isku keensimo jacayl baa i wadaw waaban maaye adigoo wacaniyo anoo wanaagsan waqti ha isku keensimo liisey waxaan kugu tilmaamaa wadigii hargaysow ay xareedu wadhan tahay liisey waxaan kugu tilmaamaa wadigii hargaysow ay xareedu wadhan tahay wafidii haweenkaay waayeel wax daragay warkaahayga guursan wafidii haweenkaay waayeel wax daragay warkaahayga guursan jacayl baa i wadaw taaban maaye adigoo wacaniyo anoo wanaagsan waqti ha isku keensimo jacayl baa i wadaw taaban maaye adigoo wacaniyo anoo wanaagsan waqti ha isku keensimo waa hagaag heesta waris iyo fanaanka xasan diriye faarax waxaan filayaa in aad ka wada hesheen halka aad nagala socotaanna waa v o a gaar ahaan barnaamijka hambaliyada iyo heesaha dhinaca dhambalada ayaan mar kale dib ugu noqonaynaa ugu horeyn waan idin salaamaynaa daadiyayaasha barnaamijka ayaa dhambaalkan ciwaan looga soo dhigay marka xiga baa la yiri hambalyo arooso farxad le waxaa diraya baa la yiri dadka kale ah hooyo xabiibo xasan afraax hooyo xabiibo cumar aabe sheekh cali xasan hooyo raxmo macalin xasan aabe cabdulaahi cali eedo raxmo sheekh cali eedo muna sheekh cali iyo eedo caasho sheekh cali iyo adeer maxamed sheekh cali waa dhammaan ilmo sheekh cali adeer yaasiin sheekh cali adeer xuseen sheekh cali iyo jawaahir cabdulaahi cali iyo jamiila cabdulaahi cali iyo iqra cabdulaahi cali hinda cabdulaahi cali cabdiraxmaan cabdulaahi cali iyo cab- waa cabdishakuur cabdulaahi cali iyo cabdicasiis cabdulaahi cali iyo zakariya cabdulaahi cali iyo ugu dambeyntii eedo sahro muuse xasan iyo dhammaan reer sheekh cali xasan iyo reer ibraahim xasan iyo reer muuse xasan reer hilowlo xasan iyo reer maxamuud xasan oo dunida dacaladeeda kala jooga dhambaalkan si farsamaysan qof qor yaqaana baa soo qoray oo xirfadlo ah hambalyo aroos oo farxad leh waxaa diraya baa la yiri boqorka iyo boqorada faraska iyo geeyada waa tahay waxay yidhaahdeen waa sacdiyo sheekh cali xasan iyo seegeeda yuusuf maxamuud yuusuf oo ku aqalgalay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd shan iyo tobankii bishan bishan julaay ee sanadkan laba kun iyo labaatan waxaan leenahay bay yidhaahdeen reerkii lagu nastee lagu nagaadee wada jiree nabadgala allahayow idinka yal iyadoo codoo luuqa inay noo soo raaciyaana ficdeed waa tahay annaguna waxaan raacinaynaa aamiin waxaa noo baaqay dadka kale ah aabe cali ayaalna gorgor maxamed cali ayaanla gorgor iyo macalin khaliif cali ayaanla gorgor cabdi cali ayaanla gorgor axmed cali ayaanla gorgor shukri cali ayaa ku jirta waxaa kaloo ku jira xaawa socdi eh, xalwo cashar n nuuriye maxamed ayaanla gorgor iyo maryan maxamed ayaanla gorgor xalwo maxamuud ayaanla gorgor ismaaciil macalin hureyre iyo cabdiweli macalin hureyre cabdikariim macalin hureyre iyo dhammaan reer ayaanla gorgor oo kala jooga daafaha dunida waxay tahay niyad aroos oo farxad leh hawada u marinayaan lamaanaha iscalmaday eh, oo kale ah baa la yidhi waa kuwii he waa qaasim cali ayaanle gorgor iyo xaawo maxamed cilmi oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada hodan waxaan leenahay en, xaawo iyo qaasim noqda kuwa isku waaro oo ubadda kheyr qaba kala hela aamiin waa tahay dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay naga guddooma salaanga calatooyo annagoo kale ah waa kuwama waa aabe axmed maxamed axmed wuxuu ku magac dheer yahay sarxaan waxa uu joogaa magaalada muqdisho xamar cadde ayuu yihi waa tahay sidoo kale hooyo maryam maxamed daahir waxay ku magac dheer tahay maryam caddey waxay joogtaa magaalada muqdisho iyadana iyo amal axmed maxamed sheygeeda axmed ugaas cali wuxuu ku magac dheeryahay ugaaska iyo caruurtooda kamaal nawaal iyo saarah waxay ku sugan yihiin baa layidhi muqdisho ikraam axmed maxamed sheygeeda liibaan maxamed carab iyo wiilkooda mustafa waxay joogaan ah, magaalada britain ee dalka u k iyo soo dalka britain waa magaalada london waxay joogaan magaalada london ee dalka u k ditoresa bahja axmed maxamed bahja axmedey baa la yidhi waxay joogtaa xamar injineer kamaal axmed maxamed iyo xaaskiisa sacdiye cumar caruurtooda sanaa iyo maxamed iyo waxaa la yidhi asxaab kaloo fara badan waxay ku nool yihiin dalka britain doctor cabdulmuciim axmed maxamed waxa uu joogaa xamar injineer mukhtaar axmed maxamed oo waxaa la yidhi isna laga helo xamar injineer mustafe axmed maxamed iyo xaaskiisa dhammaantood waxyaana ka tegin maxamed axmed maxamed oo amiinka lagu naaneyso oo isna muqdisho jooga iyo injineer cabdulaahi axmed maxamed oo isna jooga haydarabaad dalka indiya waxay hambalyo kaliya laaba u dirayaan iyagoo isku duuban dadkaasi doctor maxamed cabdulaahi ciise gaaladiid iyo marwa aamina cabdulqaadir oo magaalada muqdisho ugu dhashay baa la yidhi wiil wiilkaasoo loo bixiyey sakariya taariikhdu markay ahayd labaatanka bisha julaay ee sanadkan laba kun iyo labaatan waxaan allah subxaanahu watacaala uga baryaynaa bay yidhaahdeen inuu ka dhigo mid anfaca waalidkiis diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa annagu waxaan leenahay aamiin aamiin ayaan ana raaciyey kaalmihii heesaha ayaan jalleci doonaa waxaana dhegeystayaasha aan usoo qabanay heesta ay ku wada luuqeeyaan eh, fanaaniinta cabdi qabooji iyo sahro mooge
qiimaha qadarkiiye aanu qilaye qurux badane mid qiimaha qadarkiiye aanu qilaye qurux badane sidii dayaxqayd maradaba nuur uga qaataan qosolkaagiyo qalin sheekada kaga qaataan sidii dayaxqayb maradaba nuur uga qaataan qosolkaagiyo qalin sheekada kaga qaataan qiimo badani qalbigayga qabsateegaw qiimo badani qalbigayga qabsateegaw
qararka wadnaha jacayl qooniyo qatar geliya diiga qaadee
waa tahay waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi Eh, haatanna haddii aan dib ugu laabanno dhambaaladii aad inoo soo dirteen waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray eh, dadka kale ah naasir hire cabdi iyo hooyo rubo axmed xoosh eedo aamina eh, kamiin iyo caruurteeda abu xasan kamiin mire iyo cabdulaahi kamiin mire waa sharmaarka xasan kamiin iyo warsame xasan kamiin maxamed xaashi kamiin cali xasan kamiin iyo ayaale cabdulaahi kamiin xuseen eh, kamiin mir dhammaan reer kamiin mire ayaa waxay halkan tahaniyad ay uga dirayaan aabo xasan kamiin mire iyo hooyo hinde oo wiil ugu dhashay gobolka mudug gaar ahaan degmada cabud waaqaan leenahay ee ubadkaasi ha noqdo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya toddobaadkan waxaa lagu soo bilaabay waad salaamantiin v o a marka xiga baa layidhi annaga oo kale ah macalin cabdinaasir xire xaashi iyo sambuur dhabarey iyo xaaskiisa nabadoon nuure cadaawe iyo xaaskiisa iyo nabadoon cabdi masaney baa mise waa xaney xaney baa lasoo qoray iyo xaaskiisa iyo salaada nuur xeefow iyo xaaskiisa macalin axmed xayd waxaa loo yaqaanaa kowkow baa la yidhi iyo sheekh cali xuseen guure iyo ibraahim xuseen ibraahim dhammaantood iyagoo isku yaani ka teginaya dakhadiijo nuur xeefow waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambaliyo iyo ducaba u dirayaan iyagoo isku duuban ay hambaliyo u dirayaan sheekh ibraahim xeefow iyo hooye xaawo cusmaan aadan oo gabar ugu dhalatay degmada beled xaawo gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri maa-ido sheekh ibraahim xeefow waxaan leenahay bay idhahdeen soo barbaara noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda anigana waxaan raacinayaa aamiin aamiin ayaan leenahay ee, caashahay ee, intii isguursatana ilaahay hay- ha ka dhigo ee, kuwii isku waara oo owlaad baariyaala kala hela inta dhalatana ilaahay ha ka dhigo owlaad saalixiin ah oo wadanka iyo dadkoodaba anfaca Een, gabagabadiina waa soo gaarnay heesta ugu dambeysa heesta ugu dambeysa ee barnaamijka waa heesaha een, dadku ay sida weyn u jecel yihiin ma duugowdo heestani fanaaniinta codkooda ma duugoobo heestu ma duugowdo xigmadda ku jirta ma duugowdo waa heesta alkudhageedu yahay lix kun iyo lix boqol lixdan iyo lix
wow tirada maaragtay nambarka fadhiyaaba idilaba
waa namber aad aada u taqaano soo ma afarta lixaad ee isticmaal- aada iyo aad waa hees cajiiba een, maaragtay sidaa sheegtay weliba waxaa ugu maqaalo ah ee riwaayadda ay ku jirtay in eh, marar badan lagu celceliyey sida ay dadka uga heleen darteed aad iyo aad aad iyo aad waa xilli aada u qurux badan ayaa riwaayadda la sameeyey fanaaniin iyo mu'alifiin halkaasi way isku heleen marka aad baa loogu faryaraystay codadka waa salaad maxamed shardi salaa derbi iyo zeynab cige maxamed iyada ayaana dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa eh, barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha oo ay idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo nuur xasan nuur bukhaari tan iyo inta aan barnaamij midkaan la mid ah aan hawada isku maqli doono waxaa dhammaantiin aan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo lix kun iyo lix boqol iyo lixdan iyo lix baan kugu ladhay lix kun iyo lix boqol iyo lixdan iyo lix baan kugu ladhay hayga laaban hayga leexan hana liicin hana laba halig doonin hayga laaban hayga leexan hana liicin hana laba halig doonin ama libintaasi kama labalis caashaqa nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno ama libintaasi kama labalis caashaqan nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno ha isnabadgeliyeyno
Alla xubkiyo adduunkaba, ducan kugu lamaansho, kugu ladhay. Alla xubkiyo adduunkaba, ducan kugu lamaansho, kugu ladhay. jacaylkawa ana badgeliyayno labxashada maagoynine ila labalis cashaqa nafteeniyo jacaylkawa ana badgeliyayno
aan libdhayno aan libiqsanayn baan kugu ladhay jacaylaan libdhayno aan libiqs hadso